gudoomiyaha maxkamadda sare caydiid cabdulaahi ilkaxanaf ayaa sheegay in dhismayaasha garsoorku aysan haysan amni ku filan markii uu weerarku dhacay shalay waxa uu sheegay in wax yar ka hor weerarkaasi uu ciidan xoojin ah ka codsaday dowladda balse weerarku uu dhacay ka hor intii aysan soo gaarin dhismaha maxkamadda xuseen barre aadan ayaa kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada muqdisho wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxaa ka socday maxkamadda xilligii weerarku uu dhacayey xilligu weerarku dhacayay maxkamadu way wadashaqeynayeen maxkamadda sare maxkamada axsaanka maxkamadda gobolka way wadashaqeynayeen laakiin wax gaarkay kala socday wuxuu ahaa guddiga adeega garsoorka oo guddiga xukuntabaca ama golaha adeega garsoorka oo ah golaha xukumada garsoorka ayaa sida dawladda u fadhiisato khamiisa ayaa anaga waxa dhaqano waxaan fadhiisanaa hadda marka golihii adeega garsoorka ayaa fadhiyey oo fadhiistay oo functionka ugu weyn ee ka socday ma aha shaqadii caadiga ahayd ee ruutiinka ahayd ee gaarkii waxay ahayd golihii adeega garsoorka laftiisii waa fadhiyey oo fadhiistay maalintii xad ma jiray wax dacwada ama dhegaysi dacwadeed oo la xidhiiray al-shabaab iyo howlahoda kolley an wax aan ogahay oo dacwad al-shabaab ku saabsan oo socotay kolley dacwadaha al-shabaabka wax qaada maxkamadda milatariga ciidamada maxkamadda ciidamadu meeshay ku jirta horta meesha ani wax doonaya waxooga yar inaan ka dhaadhiciyo dadku waxay leeyihin maxkamadda gobolka berigii siyaal barheeya maxkamadda gobolka ada ahayn maxkamadda gobolka maahe waa guriga cadaaladda ama waa guriga garsoorka waa justice compound baa la yidhaha abageliska guddiga adeega garsoorkaa ku shira maxkamadda saraa ku shirta maxkamadda gaarkaa ku jirta ka gobolkaa ku shirta degmooyinka qaarkood baa ku shira marka the whole thing weeyaan waxaay leeyihin maxkamadda gobolka maxkamadda gobolka waxba kama jiraan haddii aynu usoo noqono weerarkii shalay sidee wax u dhaceen horta anaga guddiga adeeg garsoorka waxaanu fadhiisanaa hoolka maxkamadda sare ay ku qaado dacwadaha hoolka laftiisa ayaan maalinta axadda fadhiisanaa wuxuuna hoolku ku yaalaa iridda laga soo galaba qolka marka iridda loo soo galo bidixda qolka kaa qabtay weyn weeye oo garsoorka dembiga waxaa dhacday markaa markaanu soo galay oo albaabkii naga fureen waxaa dadka adiga jeerida weyn jooga weyn dadka ahe waxa weeyaan wiil iyo gabadh oo baada dadka ninka askarigina wuxuu baadaa ragga gabadhuna waxay baadaa dul haweenka waxaan soo galay markaa albaabkii aan anigu galay aanu galnay ciidankii aniga ila socday ayaa laba dabada istaagtay iridda agada iridda oo marka kaabada meesha laga galana ku dhow labadii ciidanka ahaa ee meesjiin joogay qof gabadha iyo wiilka waxbaarayana iyonanka meeshay joogaan markaan fadhiisanay golihii aan furay anigu oo aanu golihii bilaabayno ajendiyan u sheegay ajendii bilaabay ee qarax weyni dhacay marka qarax ugu horreeyey qaraxa ugu horreeyay ninku isqarxiyey wuxuu dilay laba ciidankaygiyo kamida labo ilaahay haw naxariista aada iyo aada iyo aada u qiimo lahaa ina ciidamada wax ka tirsanaa marka hore ciidamada xooga dalka ama ciidamada milatariga midna wax ka tirsanaa ciidankana cusubida labadaa nin iyo labadii qof haweenayda iyo gabadhii labadii waa ciidan weyn isagana isqarxiyey madaxiisii mooye inta kale looma arag inta qaraxay marka garaxaasana magaalay dabeedna maxaa dhacday wiil wiilkii aniga igu soo hadhay qaracii isaguna dhacay dhulka ku dhacay uu soo gurguurtay eridaydii wuu celiyey xabad ma ridin oo weli intelligent wuxuu ninkaasi waxaan doonayay inaan yool noqono haddaan xabad ku ridi lahaa way usoo ridi lahay xabad ma ridin anagina halkii baan fadhinay waxaan ku yaacnay qol yar oo dambe oo had iyo jeer marka maxkamadaha waad maqashay qol baa jira garsulka garsoorihii taanu maxkamadda soo fadhiista qol yaroo dambe uu jiro ayaa jira qolkaasaan intayda wa isugu tagnay sideed baan nahay sagaalkii guddiga adeega garsoorka haaraadii uu naga yara tegay markaa marka wayna dhaafeen saasay nagu dhaafeen shaqadoodii way wateen cidda aadma kor bay u yaaceen dagaalka bay galeen dee waa dadka laayay daban anaga markii dambe waxay dhammaadeen ee naloo yimin halkii kasoo baxnay anagoo laba gobna ilaahay baanu waxadunaqayna guud ahaan ilaalada xaruntaasi aad sheegtay inay hoy u tahay maxkamadaha badankooda sidee tahay ilaaladeedu ilaalo maanu lahayn adag dumarkaan kuu sheegay ilaala ma jirin niman odayaalaho waliba ciidankaa sliibka ah waliba ragga wadaada waaweynaan mooyaane ciidan iminka wixii ka dambeeyay ma lagu talageli doonaa in la difaaco laakiin difaaca inkaasi ma ahayn aniga ciidankayga waxaa yeelanaya aniga afar tiriyan watay weliba midiga maqnaa maanta saddex bay ahaayeen labadaa dhintay iyo mid kale ayay ahaayeen ciidan gacankaasi maan haysan waayo maanu garsoorka waa inta badan maxkamadda milatariga mooya anigu dacwadaha kusaabsan nimanka shabaabka ma qaadano dacwadaha caadiga ma qaadaan maxkamadaha caadiga tan iyo intii digniinta ingiriiska ka dambeysay ee uu sheegay in la filayo in weerar ay ka dhacaan soomaaliya gaar ahaan xarumaha dowladda ma jiray wax dareen oo idinku jiray ama wax tuhun oo aad qabteen ha yani waa mas-aashaan su-aal wanaagsan wey anigoo ka fikiraya inta ingiriiska ayaa shalay markaan maxkamadda tegaya maan la hadla ciidanka beer waxaa iisoo dirsan baabuur cabdibila ah iyo laba iyo toban ciidana nimanka xoogayay gaa iga dhaaceen oo dubbay u dhaceen gurbadka ugu horeeya ee markii wax dhacaa yimid nimanka ciidankii aniga ii iman lahaa ee labiyo toban qaybileed iska socda bay ahaayeen ka war ee meesha wax ka qabtay marka waxaa isdhaha ciidankaa labiyo toban marka ku yimaado aad waxna ku wareejisid madax maxkamada dusheeda waxna halka albaabka inta adig ciidanna isku aada u hubaysan ayay ahaayeen iyaga u dhagi baana ka dhintay baabuurkoodii waa la burburiyey waa dagaalkii ka dhigi kara bay ahaay marka way igu jirtay aniga sharsi ahaan aad baa igu jirtay waaba kaxdirayo waxaaban doonaya ciidanku inay xataa iga horeeyaan waxoogaa dubu dhacaa jiray hadday iman lahaayeen waxaan malaya inay waxan marka hore marka iman lahaayeen waxaan malaya inaan isan u dhacdeenba waa tahay markuu weerarku dhacay goorma idinku darnayd goormaase noloshiinu ay halis gashay wallaahi dhawrteed waa xabaddu albaabtaan ku jiray dalabyo naga sarreeyo oo naga horjeeda kuwa naga soo horjeeda way xabadaha ka dhacayay ee qaar badan ku dhaceen daaqadaha iyaga iyo korkeeda kor ku dhacayay xabadaha waxay ku dhacayeen daaqadaha hoolkii weynaa ee aan ku jiraynay laakiin qolka iyaga iyada wax badan waan jir laakiin mar walba waanu siganayna waxaanaan namsinay wayna dhaafeen inama oga halkan haddii ogyihiin way kusoo leexan lahaayeen inay halka ku jiro hahabnina inaan farqad iyo waxooda waan joojinin hataa telefoonada maan maanu qaadaynin muddo intee leeg baad ku dhuumanayseen meesha kolli waxna labadii iyo waxba labiyo tobanki baanu bilownay kolli labadii wax yar kaimayy ka yar ka dhimayy baan yaa layga soo saarnaa laga soo saaray sagaalkay gudigaya laga waa kasoo wara baxnay ammaan baa ilahay laga soo saaray kaasi waxaa u ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare caydiid cabdulaahi ilka xanaf oo u waramayay waryaheena xuseen barre aadan oo washington jooga